barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah sagaal iyo tobanka bisha agost sanadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah dhallinyaro ka soo jeeda dalka jabuuti oo v o eda uga warramay siday ula dhaceen magaalada boorama oo ay u joogaan fasaxa xagaaga xagaagan waxaa nasiib u yeeshay alxamdulilah inaan boorma usoo xagaabaxo oo weliba ku ciido dhul barwaaqo maalin dhul baroo budaayo saakan waxaan booqasho rasmiga ugu imana jaamacadda camuud oo meel aad u qurux badana oo doog meedhana aad ba wallaahi run ahaantii ugu khushuucnay
waxaad kale oo aad maqli doontaan dhallinyaro ka laabatay qurbaha oo magaalada laascaanood ka hirgeliyey xarumo ganacsi sidoo kale kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka ka madhnayn
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka
markab nooca shidaalka qaado ah oo laga leeyahay dalka iiraan ayay dowladda ingiriisku sii daysay maxkamadda sare ayaa xukuntay in markabkan lasii daayo iyada oo dowladda ingiriisku ay hore uga qabatay marinka gabriiltar arrintan ayaa imanaysaa iyada oo dowladda maraykanku ay dalbatay in markabka lagu soo wareejiyo iyada oo ku eedeynaysa markabkaasi inuu shidaal u siday dalka suuriya lama shaacin markabkan halka uu tegi doono isaga oo saaka ka ambabaxay dekedda gibraltar
dhowr qof oo ka mid ah muhaajiriin saaran markabka ku sugan xeebaha talyaaniga ayaa markabkaasi iska tuuray si ay u galaan dalka talyaaniga shaqaalaha markabka ayaa ka daba tegay oo ku soo celiyey markabka dushiisa dadkan ayaa rabay in ay dabaal ku galaan jasiiradda lambadusa ee dalka talyaaniga markabkan ayaa dhex taagan xeebaha talyaaniga iyada oo wasiirka arrimaha gudaha ee talyaaniga oo ah siyaasi mayal adag u diiday inay dadka muhaajiriinta ah ee saaran markabkaasi ay ku degaan talyaaniga markabka ayaa waxaa saaran boqol iyo toddoba qof
halka degeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a magaalada booramo waxaa sanad walba ama sanadba sanad ka dambeeya kusii badanaya dhallinyarada reer jabuuti ee xilliga kuleylaha ee xagaaga u dalxiistaga halkaasi wariyaheena gobolka awdal haashim sheekh cumar good ayaa wareystay dhallinyaro isugu jira diblomaasiyiin iyo kuwo kale oo kasoo jeeda jabuuti oo hadda dalxiis ku maraya magaalada booramo calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa maxamed yuusuf waxaan ku dhashay dalka jabuuti laakiin xagaagan waxaan nasiib u yeeshay alxamdulilah inaan boorma usoo xagaabaxo oo weliba ku ciido dhul barwaaqo maalin dhul baroo budaayo saakan waxaan booqasho rasmiga ugu imana jaamacadda camuud oo meel aad u qurux badana oo doog meedhana aad ba wallaahi run ahaantii ugu khushuucnay meeshan jaamacadda camuud waayo booramo magacayga waxaa la dhahdaa hodan barkad cabdilaahi marka anu aad baan ugu farxsanahay waayo dee waxaan keemi jabuuti aad u dhulku yar kululaa marka nimcadan iyo jooganna barakaysan wallaahi aad baan ugu farxsanahay saad u aragtaa dalxiiska aad ku timi wallaahi aad u wanaagsan yahay isbedel weyne aad buu dhaco magaaladu way weynaato way fiday maasha allah maasha allah wallaahi aad baa isbedelku dhacay
waxyaabaha kusoo jiitay maxaa ka mid ah
wallaahi waxaa weeyaan horta hawada nimcada buuqa waa iska buuq yar tahay inkastoo magaaladu aan ay weynaatay xoog weynaato ay sidii hore sanadkii horean yimid marka wayse sii bedeshay oo way sii weynaatay anu hawada aad hawada booraman aad u jeclahay oo markaan faraaqa yeeshaba soo yaro booda
waxaad sina halkan ku sugan wiil kale oo isna ka mida dadka dalxiiska ku yimid magaalada boorama maxaa kusoo jiitay ead ku aragtay aragtidaada adiguna dareenkaaga magaalada asalaamu calaykum horta asalaamu calaykum horta axmed nuur kheyra la yidhahdaa dugsigan dhaxaan dhigaa toddobaad baa nimka joogaa magaalada boorama waktigii iigu horreysay magaalada inaan imaado waxay ahayd labadii kun iyo labaiy tobankii kadib iminka wakhti kasta waan imaadaa wallaahi magaalada xoog bay isu bedeshay isbedel weyn baan arkaynaa n dhismuhu uu dhaqaaqay n marka la eego dhinaca n n jawiguna jawiguna xoog buu fiican yahay ash- dadka ku noolna maan kuu sheega waa dad soo dhoweyn leh n boorama waxyaala lagu yaqaanay iyay noo caddaysay haddaan nahay dadka ka yimaada n re- jabuuti ka yimaada iyo ummadda kaleba ee diasporaga waxay noo tustay inay boorama tahay hooyigii nabadda inta badan waxaad tilmaantay in ilaa sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii aad imanaysay halkan ee, wakhtigii xagaaga ee, waxyaabaha ku soo jiitay ee aad ku aragtay magaaladan boorama ee aad ugu soo xagaabbaxdo maxaa ka mid a waxaa ka mid a waa magaalo maan kuu sheega horta securityga magaalo waxa- waa magaalo maan kuu sheegaa n ilama labada habeenimo layska meereysto laysdoodoonin waxyaabaha soomaalida lagu yaqaano hayaan halkan ka arkay inaan waxyaabaha soomaalida lagu yaqaano ee qabyaaladda iyo waxaana ma jirto laguma weer maxaa ahada inta lagu yimaado laguma odhan ayaa tahay waa la waa la isdhex socdaa n securityga gaa cajabiye securityga iyo siday dadku u wada nool yihiin yaan xoog maan kuu sheega ula dhacay Een, dhinaca nolosha markaad eegto nolosha lagu nool yahay ee, yacni magaalada nolosheedoo kale maqaaliba mise way jaban tahay ma awal mise imika awal wallahi way jabnayd waxaa baan usoo ordi jirnay hadba een, boorman ugu soo ordi jirnay imka way yar qaaliyooday sidii iyo si u dhow ma aha haddaan ma ku sheegaa nahay dadka ka imanaya een, usoo xagaabaxaya magaalada boorama een, xoog iyo noloshii u kacday dee taa waxaan ka sugaynaa inay maan ku sheegaa een, siyaasiyiinta reer awdal iyo siyaasiyiinta maan ku sheegaa reer somalilan ha u horeeya madaxweynuhuye inuu arrintani wax ka qabto yaan rajayn Een, meelaha nolosha qaaliga aad ka dareentay ee isbeddelku ku yimid meelahee ka mid a anu waxaan ahay aan, aan, dadka reer Jabuuti- aan, jabuutistan waxaan ahay badanka ku xidhan hoteelada hoteelada wax ka qaataa marka waxaan arkay wallahi wax kastaba way biirtay noloshii xoog bay u kacday waxyaraan cabayno aan, juuska yar aan, shaaxa yar tiiga yar waxaan arkay wallahi wixiiyo macal haddaan qol aan isku dayna inaan karaysano inaan qol isku dayno inaan karaysano waxaan arkay inay noloshu maan kuu sheegaa sidii hore iyo si u dhow ay ahayn taana waan ku celinayaa madaxweyne muuse biixiyaan ka rajaynaynaa inuu maku sheega uu wax ka qabto uu ka bedelo anigoo ah xuseen cumar kawaaliye oo ninka u jooga rebaresentanka jabuuti somalilanda waxaana la midnay maanta boorama anigoo wafdi ballaaran wada uu ka mid yahay maxamed aadan sheey oo diblomaad afartan sano loo dahan jiray reer boorame waad ogtahay maanta xagaaga maanta dadku si aaday ugu soo xagaabaxeen waxaa loo yimid waa wanaagga iyo kelimaageyga iyo hawadeedu fiican hawadeedu fiican iyo dadkoo soo dhoweys leh iyo dhulkii ood yacni ku raaxaysanaysid oo dadkiinni aad la joogtid waxaan leeyahay sidaad u soo dhoweyseen shicib weynaha reer jabuuti u soo xagaabaxayna haddaan afka oo ku hadlaya mahad weyn baan niiga celinayaa walaalkay maxamed aadan shay baa garab jooga oo uga baxayaa inta kale u daynaya Ee, maxamed aadan ee, sheey ee, sidaa uu sheegay wakiilka somalilan ee dalka jabuuti seed u aragtaa markaa adiguna aragtidaada Een, waxaan odhan lahaaba horta een, salaan iyo lase- meesha maaragtay magaalada wanaagayga iyo waxii laga sheegi lahaaba waxaa ka sheegay safiirka yaa ka sheegay noo fadhiya somaliland wax alla wuxuu reebana haba yaraatee ma jiro laakiin aragtidayda anugu in yaroo khabiir baan ku ahaa magaalada koob iyo siddeetankii ilaa siddeed iyo siddeetankii waan joogay waxay ahaydna waan garanayaa jaamacadaynta jira dhulku intiisu ahaa udheela wixii jiray dadku soo hayeen tirada dadka maanta oon imidoon joogo waa isbedel weyn jaamacad haddii la sheego ilaa tobaneeyo ilaa dhowr iyo toban jaamacadood baa jira hudheela haddii la sheego hudheelada adduunyada ee f- maaragtay five star waa u dhigmi karaan kuwa maanta alxamdulilah waxaana caddaynaya magaalada jacaylkayga iyo wanaagayga iyo lese hawadeeda dadkii reer jabuuti halka yimiday ee jacayl ay u qabaan idaacadda jabuuti kaga soo hadlay waxay u qabaanba soo wada sheegeen
kuwaasi waxay ahayn diblomaasiyiin iyo dhalinyaro reer jabuuti ah oo ku sugan magaalada boorama oo u jooga fasaxa dalxiiska ee xagaaga halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga e v o a haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan oo idinku wada nasanaynaa heeskan halkudhigiisu yahay dhambaal waxay nagu luqeynaysaa fanaanada sagaal haldhaha
Ada hadio
waa tahay aanu intaasi ku dhaafnay heestaasi dhambaal iyo sagal haldhaa halka aad kala socoteen waa v o a magaalada laascanood waxaa dib ugu laabtay dhalinyaro ka guuray qurbaha oo hadda fursado ganacsi ka hirgeliyay magaalada dhalinyaradaas waxaa ka mid ah daakir salebaan ismaaciil oo ka tegay dalkan mareykanka daakir wuxuu ganacsi cusub uu ka hirgeliyey laascanood uu uga waramay waryaheena cabdikariim olol cabdikariim walaal waa mahadsan tahay dukaanka magaciisa waxaa la yihahdaa kaafi electronicis waxau ku yaallaa agagaarka masjidu rabadaan taarkii hore ee suxufi dukaanka dukaanku wuxuu gadaa qalabka kala duwan ee electroniga mobaylada anugu saaad u sheegtayba waxaan ka imi waddanka maraykanka gaar ahaan magaalada minneabolis oo aan waqti muddo a joogay oo ka shaqaynayay kabacdi markaan halkan imi waxaan isku dayey adugu qaabo badan oo aan wax un businessa waddanka uga samayn karo oo ama fikrad cusub soo kordhin karo ama fikradihii jiray wax ku dari karo oo maxay ahayday waxun waxaana ka keenaa adugu wadamada dibadda si wadamo ay ka mid yihiin dubai oo kale imaaraadka carabta china oo kale vietnam oo kale meelahaas kala gedisan baan ka keenaa alaabta dee fikrad walow aana fikrad cusub ayna ahayn oo ay arrimahan oo kale jireen haddana way ku yaryihiin magaalada laascanood way ku yaryihiin dukaamada noocan ahee holselarka
intaada magaalada laascanood iman waxaad ii sheegtay inaad maraykanka joogto oo kale xilliga ay kugu dhalatay inaad waddanka dib ugu soo laabato maadaamaad nin dhallinyaraha tahay dhallinyaradii gobolka sool ka tagtay inaad ka mid maraykanka waan joogay waan ka shaqaysanayay waxna waan ka bartay waan ku fiicnaa kolley maxay nin walba waddankiisii hooyo inuu marun ku laabto wuu jecel yahay kuwa hadda maraykanka joogana way jecel yihiin kuwa kasoo tegayna sidoo kale waddanka maraykanku waa waddan soomaalida soo dhoweeyey run ahaantii oo marka la sheego wadamadan qurbaha wadamada ugu fiicfiican buu ku jiraa wadanka maraykanku oo gaar ahaan dhalinyarada oo kale waa meel markii ay tagaan markiiba shaqo ay ka heli karaan shaqadu shaqo iska adag ha noqoto laakiinse shaqo waa laga heli karaa laakiinse markasta anugu waxaan dareemayay ay lagama maarmaan tahay in wadanka loo soo laabto wax laga qabto kolley xaggaaba waad ka shaqaynaysaa waddankaagiina aad ka shaqaysato aragto inaad waddankaagii wax ka bedeli karto dadkaagii shaqa abuuru samayn karto adigiina waddankaagii ku noolaan karto adigoo maxay ahayday ka maarmi kara dee waddamada qurbaha oo maadaama maraykanku ku taageeray oo maxay ahayday markii hore shaqo ku siiyey kusoo dhoweeyey anugu waddan ceebla uma arko laakiinse mar kasta anugu waxaan jeclahay waddankiina in wax laga qabto lagu soo laabto oo oo la tuso dee dadka maxay ahayday in waddanka wax yaalaan oo laga shaqaysan karo bal ka waran markaad laascanood xaruntan ka furtay oo aad keentay oo dhalinyaro fara badan aad u sheegtay inaad maraykanka kasoo noqotay halkan aad ganacsigan kasoo aad ka hirgelisay dareenkay kula wadaagaan oo kale ka waran iyo sheekooyinka idin dhex mara laakiinse anu fikirka fikir ka duwan baan aaminsana waxaan aaminsanahay magaalada minneabolis aan ku noolaa iyo magaaladan laascanood xagga nolosha inay isaga mid yihiin laakiinse ay ku kala duwan yihiin xagga maxay ahayday institutionka maxay ahayday xagga kale ee xataa amniga waxaan dhihi karaa waa isaga mid oo laascanoodna maanta amni baynu ku haysanaa minneabolisna amni baynu ku haysanay xagga shaqo abuuridda ninku hadduu laascanood shaqo ka abuurto iyo ka minneabolis ka shaqaysta labaduba waa laba ninoo dee maxay ahayday isku mida markaan waxaan aaminsanahay maanta aan laascanood ka shaqaysanay iyo maalinta minneabolis joogay maantaan farxad badna dhalinyaraduse waxaa fiicnaan lahaydba dee inay tagaan waddamadaas oo kale arkaan soo shaqaystaan maxay waxay ka qabsan karaan ka qabsadaan iyagu ku qancaan qof aan isagu tegin lagama qancin karo si kastoo loogu sheego warniyow meeshii aad joogtidba wixii aad ka ahaydunba tanna ka noqonaysaa marka loo sheego dhallinyaradu kuma aaminayo ka waran ganacsigan iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay iyo ujeedooyinka aad ka leedahay inaad ganacsigan oo kale soo kordhiso
walaalow maxay ahayday horta arrintan aan hadda bilaabay aad bay igu fiican tahay insha allah wax badan oo aan kusoo kordhinayna way jirtaa waxaan isku dayayaa insha allah oo aanu ku tala jirnaa inaanu baraanji labaad furno oo macnaha tuulooyinka ku baahno aduu hawshu way badan tahay brogramkanna waa brograam shaqaynayo aanu sii wadano insha allah dhalinyarada ila midka ahoo ama kuwii ila joogay minneabolis ha noqdaan ama kuwa meelo kale joogaba ha noqdaan waxaan u sheegayaa dee inay magaaladooda ka shaqaysan karaan laascaanood oo maxay ahayday ay kusoo dhiiradaan isku dayaan xataa hadday doonaan ku faylgaroobaan bal isku dayaan isku daygaa muhiima xataa in wadankii lagu soo laabto oo laisku dayo in wax laga qabsado shaqadii markii hore aad ka shaqayn jirtay oo kale markaad maraykanka joogtay minneabolis iyo tan aad laascaanood joogtid bal ka warran farqi intee leeg baa udhexeeya haddoo aad ganacsi abuuratay noga war niyow markaa aan minneabolis joogay waxaan ka shaqaynayay meel maktabadoo dowladda hoose leedahay oo dadka soomaalida ah iyo dadka kale ee qoomiyadaha kale iyo dadka caddaanka ay bay yimaadaan waxaanu caawin jirnay kastamarka dadka yimaada baanu u sahri jirnay sarfisyada ay u baahan yihiin kaasi waxau ahaa daakir saleebaan ismaaciil oo magaalada laascanood ugu warramayey wariyaha v o eda cabdikariim olol halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga e v o a haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa inoo hayaa nuur bukhaari
mahadsanid xuseen axaddi shalay waxaa dhacay ciyaaro ka tirsan horyaalada kubadda cagta yurub qaarkood ingiriiska haddii aan ku hormarno laba kulan ayaa dhacay kooxda chelsea ayaa waxa ay barbardhac gool iyo gool ah la gashay adiga lester city goolka waxaa ku hormartay chelsea waxaana u keenay ciyaaryahanka dhallinyarada ah mayson mount oo daqiiqadii toddobaad chelsea goolka u furay waxaana uu ahaa goolkiisii ugu horreeyey ciyaaryahankan dhacda yar ee uu dhowaan uu kooxda chelsea ay dib uga soo celisay amaahdii uu uga maqnaa laakiin lester ayaa ka daba tagtay daqiiqadii toddobiyo lixdanaad waxaana u dhaliyay ciyaaryahan wilfred ndidi ciyaartii kale waxay dhex martay sheffield united iyo crystal palace waxaana hal iyo ibar ku badisay kooxda sheffield goolkaas oo u dhaliyey ciyaaryahan john lundstrem waxaana guusha ay lester gaartay ay aan idhaahdee sheffield gaartay ay tahay tii ugu horreysay muddo laba iyo toban sano ah waxaana kooxdan ay tahay koox dhowaan uun dib uga soo laabatay heerka labaad oo ku soo biirtay kooxaha heerka koowaad ee dalka ingiriiska ciyaaraha horyaalka brimier league ingiriiska sabtidii ayay intooda badan dhaceen waxaana kooxuhu ay isu arkeen sidan tottenham waxa ay barbardhac laba gool iyo laba gool ah la gashay naadiga manchester city ee horyaalnimada difaacanaysa liverpool ayaa laba iyo hal waxay ku garaacday southampton newcastle waxaa saddex iyo hal ku garaacday kooxda norwich everton hal iyo eber ayay dirtay watford westham iyo brighton and hof albion hal iyo hal ayay isla dhaafi waayeen aston villa ayaa waxaa laba gool iyo gool ay ku khasaartay kooxda bournemouth halka arsenaal ay laba gool iyo gool ku qabatay kooxda benley manchester united ayaa wolfis la ciyaari doonta maanta kooxahan waxay u kala horeeyaan sidan liverpool iyo arsenaal ayaa isla hogaaminaya oo leh min lix dhibcood laakiin farqiga goolasha waxaa ku sarreysa kooxda liverpool manchester city iyo brighton hof albion tottenham bournemouth sheffield iyo everton dhammaan waxay wada leeyihiin min afar dhibcood manchester united ayaa leh saddex dhibic banley sidoo kale horyaalka ayaa bilow ah oo tay kooxuhu kooxda ugu sarreysa ayaa leh lix dhibic kooxaha ugu hooseeya ee aan weli badanina waa watford southampton newcastle iyo aston villa oo leh aanan waxba lahayn oo aanan weli badanin dhinaca iyo faransiiska haddii aan fiirino ciyaar xiise lahayd ayaa xalay waxay dhex martay kooxaha baris san germain iyo khen waxaana laba gool iyo gool ay guusha ku raacday kooxda khen waxaana guuldaradii ugu horreysay xilli ciyaareedkan ay gaartay kooxda b s v iyada ayaa goolka la hormartay edinson cavani ayaana u dhaliyey qaybtii hore ee ciyaarta laakiin kooxda reen ayaa ka daba tagtay labada goolna waxaa u kala dhaliyey ciyaaryahanada niyan iyo ciyaaryahanka kale ee lagu magacaabo romain waxaana sidaasi b s g u soo gaartay guul darro culus oo ay kala kulantay kooxdaasi keyn ciyaarihii kale dhinaca faransiiska ee dhacay sabtidii iyo axaddii haddii aan fiirino kooxuhu waxay isku arkeen sidatan kooxda maksey iyo non waxaay ku kala baxeen eber iyo eber bakdo ayaa montbelier waxa ay la dhaafi weyday barbardhac gool iyo gool ah monaco waxaa garaacday meds oo dirtay saddex iyo eber toulouse hal iyo eber ayay dirtay kooxda dihon adiga nice ayaa laba iyo hal ku garaacday kooxda badda cagta ah ee nimes halka liil ay ku khasaartay hal iyo eber kooxda emils dhinacaas iyo sbain haddii aan fiirino horyaalka laliga barcelona oo difaacanaysa horyaalnimada ayaa sabtidii laga badiyey oo hal iyo eber maaragtay kaga badisay ama ay ku khasaartay kooxda kubadda cagta atletica bilbow halka kooxda real madrid ay guul ku furtay horyaalka laliga ciyaarihii kale ee dhacay valencia hal iyo hal ayay la gashay kooxda real sociedad malyorka iyo aybar maryolka ayaa ku badisay laba gool iyo gool kooxda osasuna ayaa iyadana hal iyo eber kubad- ku badisay oo ku garaacday kooxda leganes villarreal iyo qaranada barbardhac afar gool iyo afar gool ah ayay isku mari waayeen axadiina ciyaaro kale oo khatarsan la liga ayaa dhacay atletic madrid hal iyo eber ayay kaga badisay kooxda getafe real betis iyo real valladolid ayaa is arkay laba iyo halna waxaa ku badisay kooxda Valladolid- valladolid sevilla laba iyo eber ayay dirtay kooxda espanyol deportiva alaves iyo leventina waxaa hal iyo eber ku badisay kooxda kubadda cagta ee deportiva alaves horyaalka talyaaniga weli ma uusan furmin waxaana uu bilaaban doonaa een, dhammaadka toddobaadkan sabtida iyo axadda ayaa ciyaaraha uga horreeya la dheeli doonaa hase yeeshee koba itaaliya ayaa wareegiisii koowaad la ciyaaray waxaana kooxaha ay isu arkeen sidan brugia iyo bresia oo is arkay waxaa laba iyo hal ku badisay eh, kooxda brugia fiorentina saddex iyo hal ayay dirtay mons kooxda ascoli laba iyo eber ayay kaga badisay tarapani caleri iyo kievo laba iyo hal waxaa ku badisay kooxda caleri imboli iyo bascara imboli ayaa laba iyo hal ay guusha ku raacday verona iyo cremonesena waxaa laba iyo hal ku badisay kooxda verona udines saddex iyo hal ayay ku qabatay kooxda heerka saddexaad ka ciyaarta ee sutirtol kooxaha waaweyn ayaa waxa ay ka soo geli doonaan kooba itaaliya qaybihiisa dambe inta hore waxaa ciyaara kooxaha eh, heerdhexaadka ee seeriya-ada iyo kuwa seeriya b-da iyo weliba seeriya d-da dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga inta
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha ad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a haddana dhegeystayaal waxaan ku wada nasan doonaa heeskan halgudhigiisu yahay amaba hees dhaanta ah oo ay nagu luqeynayaan farxaan colhaye iyo sahra deegan
Nunca puedo dar y
dhaantadaas oo ay ku luqaynayaan farxaan colhaye iyo zahra degan ayaan kusoo gebagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo oo idinla socodsiinayeen xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saarista waxaa noo joogaysay duhurnimadan maxamed cabdi xasan saneere tan iyo kulan dambe nabadgelyo